kulan yoneska kuheenkan oo kamid ah odayaalka dhaqanka ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba ay kulan ku aransaday xaalado xasilooni darada ee ku jarta degmada loog ee gobolka geda oo ayaa mugan dambe ku teeganayeen shaqaaqooyin dagaal oo ndhexeeya beelaha wadadegow degmadaas iyo deegaanada hoosgoyow waxaana kumid ah odayaalka dhaqanka ee maamulka jubbaland oo la hadleen warbaahinta iyo weliba iyo kabaagana in lagu wada shaqeeyo nabadgelyada bulshada ka nool degmada iyo in lagu wada shaqeeya wada heliisyowka beelo isdagaaleen oo walaaloe waxaan halkan isugu nimid inaan u jeedinno dhibaatooyinka ka soo cusboonaaday gobolka gedo khaasatan degmada luuq dilil isxigay oo u dambeeyey shalay ka dhacay baan rabnaa marka koowaad inaan baaq nabadeed u jeedino dadka walaalaha ah wada dhashay diinta islaamka ku ah luuqadda diinta islaamka walaal ku ah luuqadda walaal ku ah isdhalidda iyo raximka iyo walaalnimada iyo ceelka iyo magaalada iyo meel walba ay ka midaysan yihiin walaalaha ku ah inaan baaq nabadeed u jeedino inta dhimata allaha u naxariisto inta ku dhaawacantayna ilaahay ha soo biskeeyo waxaan rabnaa walaalayaalow dagaalkaas faa-iido ma leh dilkaasna faa-iido ma leh wax faa-iido ah ood ka gaaraysaan ma jiro kii wax dilayna faa-iido ma gaarayo kii wax laga dilayna faa-iido gaara ma gaarayo nin islaam ah oon waxba qabin oo meel iska marayo ninkii dilay oo qabiilo u dilay oo aano u dilay aakhri adduunna wuxuu mutaysanaa waa la ogyahay sidaas darteed waxaan leenahay walaalayaalow joojiya dagaalka iyo dilka iyo dhibaatada joojiya ka midooba oo u midooba waxyaabaha kale oo u baahan maanta soomaalida ay ku degtay oy ku dhuntay u midooba sidaas darteed waxaan leenahay annagoo cod dheer ku leh saddexda beelood oo meesha wada degan oo hadda waxa gaarka ay ka dhexeeyaan war walaalayaalow dagaalkaas joojiya dilkaasna joojiya nabad iyo midnimo ku bedela waxaan rabaa inaan la hadla soomaalida kala degan oo meesha la degan degmada arrintaas way saameyneysaa si toos bay u saameyneysaa waxaan rabnaa ayagana odayaasha guurtida soomaaliyeed oo gobolka iyo degmada luuq jooga arrintaas inay u istaagaan shalayba waa loo istaagay waxbaa laga qabtay laakiin sidii la reema ay noqon waxbaa kasoo noqday hadday wax kasoo noqdeen haddi ma iska dhaafeenaa waa maya su-aasha jawaabta waa maya waxaan leenahay mar kale ha loo istaago dagaalkaas in sidii loo joojin lahaa walaalayaalow ka qayb qaata waxaan meeshaan baaq nabadeed ugu diraynaa annagoo ma garanaysaa culimmadii iyo ogaaskii iyo haddii alla kuu diidin iyo xildhibaanadii iyo siyaasiyiinta kale iyo dhallinyarada meesha fadhiyaan waxaan baaq nabadeed u diraynaa ma garanaysaa dililka soo noqnoqday iyo dagaaladii ka dhacay waayaha belihii aan soo dhaafnay oo shalay daraadna lasoo sheegay dilil kale inay ka dhaceen degmada luuq waxaan baaqaas u diraynaa beelaha degan meesha oo walaalaha ah oo dariska ah oo meesha ku wada nool inay is ixtiraamaan nabadda ma garanaysaa ilaaliyaan wixii daalimiinta oo gacanta geystayna ay soo celiyaan wixii hore oo dhacay waa laga heshiye baa layidhi laakiin dililka dilil kale ayaa soo noqday waxaa weeyaan ninka dulmiga sameynayana hadduusan nin kutirs ku tiirsaneen keligii dulmigama samayn karo waxaan dhihi lahayn oon ma garanaysaa cod dheer ku leenahay iyo cod gaabanba meesha fidnada ay ka jirto ha laga hortago dadka islaamka ah ha is ixtiraameeno alla subxaana wa tacaala xadiisu qudsiga wuxuu ku yidhi arlada iyo dhulka inay zuulaan baa agtayda ka fudud in qof muslima dhiiggiisa lagu daadiyo qofka muslimka dhiiggiisa aada buu u culus yahay